xerada anaga siskeena uguma soo bixin xerada iyagaa naga soo saaray oo oo waxay lacagta ay kaa jirayaan waxay qolkii ay oo degan tahay kaasoo bixinayaan waxay kuleeyihiin adiga iyo iskaaga meesha wadanka ugu bax
marka waxaad tihiin koox loogu talagalay inay wadanka ka baxaan
ha wadankana haddaa ka baxdid oo wadan kale aad tigtid faraha aa lagaa haaya waa way kusoo celinayaan iyaga waxay leeyihin dib noogu soo celi markaad kusoo noqotin banaanka kusoo dhigayaan haddana sidii oo kale haddii aad oo marka kow banaanka ay kudhigayan waxay ku leeyihiin laba sano wad makusoo noqon karta dee wadanka baxdid maxaa waaye mawadisan karta codsi oo qaxootinimo maxay taa sababta la idiin soo saaray ilaa iyo imisaasa tihiin
boqol iyo dhowr aan ani oo laakiinse oo soomaali afartan waaye saddexda boqol qof wadanka dhan inta joogto waaye oo soomaalida oo oo broseskeeda xirmay laakiinse inta hadda waxaan ku joognaa afartan waaye kuwa naga horeeyey oo samarkii mudaharaaday iyaga boqol waa dhamaayeen oo maleyna waa la xariyay iyaga taama waa lagu hayaa qaar magaalooyinka iskaga maqanyiin dadsi waaye marka dadkiina hadda kaamam teendhooyinka dhistay ee iskuulka agtiisa degan ee soomaalida ah ilaa meeqaa gaaraysaan
hadda afartanaa gaarayna
marka afartankiinaas waxaa ku noo nooshihiin cuntada ay dariska idiin keenaan
ha oo oo afartankeena waxaa nagula jiro dad suudaan ah ethoobiyan eritriyaan adiga ilaa boqol waxaanana boqol iyo todoba qofood camal ha marka wax caruur iyo waayeela ma idinku jiraan ama dumar ah
caruur iyo waayeel iyo kulli waa ku jiraan marka hadda anaka dada naga horeeyey oo mudaharaaday waa la xareeyey daam waxaa la geeyey oo dadka dib ucelinta ah oo shan maalin oo oo meel oo layskala jastareynayo ay tagaayaan hadday tegi waayeen lacagta laga goonayo dibna banaanka loo soo dhigaayo caruur hadda meeshaan aa imaanay waa amsterdam magaalada ninka haysto uma ogolo caruur iyo ciyaal laakiinse dawladda caadiga oo qaxootiga banaanka waa soo dhigaysaa hooyooyinkii ilmahooda banaanka soo dhigaysaa kadibna hadday inta imaadaan ninkaan inta heystaa caawinaad siinaayo asaa meel kala geenaayo marka adinka waxaad tihiin dad loo diiday aqoonsigii qaxootinimada ha sidaas awgeeda inta aan u deganano waa iyaga waxay noo diideen inay aqoonsadaan qaxootinimo iyo noo caawiyeen soomaalina dibna noogu celin karaan maxkamadda ugu weyn waddankaana bishii lixaad waxay soo waxa waxay sheegtay in soomaalida dhinac walba ay ka imaataba oo kaamamkan oo dibka dadka lagu celiyey oo dib celinta la dhahay inay wahaanayn oona ayna banaanka lasoo dhigi karin ay go-aamisay laakiinse weli dawladdii ay hawsha wado
marka meesha aada degan tihiin bal sawir naga sii waa meel sidee ah yaase idin dejiyey meeshaan shaqsi anaka anaka ahaantaynaan soo degnay masaan waa waa tendooyin tendooyin oo tendooyinkan yarka oo oo loo yaqaano kuwa dalxiisaha meelaha laga dhisto iyo kuwa waaweynka oba kuwa oo militariga xataa yaa nagu caawiyeen meesha waa meel iska banaan oo magaalada dhexdeeda ku dhex taalo meel iskuul banaankiisa waaye xaggee musqulo ka heshaan yaa cunno idin siiya qabowga see uga gaashaamataan marka hore musqulo ma haysan hadda laakiin burgomaster maayarka oo oo amsterdama nagu caawiy musqulaha nagu keeni kuwo sabil loona dariska iyo laska aadaa markooda ku caawinaya dad oo laysiiqaanaya jira sidaa lagu soo qoystaa raashinkana dariska a manaha waxaa keena raashino oo oo diyaarsan sababto meeshaan dib lagama shiri karo safety ahaan ala diiday dadka kulaalasooyinka iyo ma jiraan korantana ma jiro qabowgana waa sida waaye waa kaga nool ahna maana qabowga aada u daranya meesha wax wada hadala oo maamulka deegaanka ama gobolka ay idinla galeen ama dawladda oo ku saabsan in meel munaasaba laydin dejiyo oo aad ku noolaataan ma jirtaa maya laakiin hadda maayarka oo amsterdam wuxuu isku dayaa inuu meeshaan naga wado oo kaamunka dibcelintana geeyo ama sida nooga bixin lahaad wuxuu wuxuu isku dayaa hadda si dhaksila inuu meeshaan nooga bixiyo laakiin hadda waxaa waxaan joognaa bil iyo afartan bil hadi afartan iyo shan biri ka badan aan joognaaba bil iyo laba bilood oo ku dhowdaad marka maxaa filaysaan ma rabtaan in waddankii dib la idinkugu celiyo wallaahi dad dadka qaarkood waaba saxiixeen in la celiyo iyagana waxay leeyihin waa ku celinaynaa markaas sixidina banaanka kusoo dhigayaan ma ku celin karaan kuleeyihin haddaa dhahdina aniga ma noqonaya meeshaas soomaalida waa ka cabsanaa waxay kuleeyihiin waa waa ku noqonaysaa haddaa sixidana waxay kuleeyihin meeshaas laguma celin karo